madaxda dalalka carabta oo waayahan ay hareeyeen murano dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ayaa maanta shirmadxeed uga furmay dalka kuweyt si ay go'aan midaysan uga qaataan xal u helista mushkiladaha gobolka sida colaadda siiriya iyo waxa dad badan ay u arkaan isu soo dhowaanshaha maraykanka iyo iiraan wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya wakhtiga uu ku soo aaday kulankan adag iyo arrimaha horyaala madaxda ururka jaamacadda carabta ajendayaasha madaxda carabta ay kulankooda uga wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah taageerada la sheegay in qatar ay siiso ururka ikhwaanulmuslimiinta masar arrintaasoo muran xooggan ka dhex dhalisay dowladaha khaliijka islamarkaana keentay in dalalka sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn ay safiiradooda kala soo baxaan dalka qatar shirku wuxuu sidoo kale ka doodi doonaa heshiis cusub oo ay yeeshaan dalalka carabta oo la dagaalanka argagixisada ah kaasoo ay hindisihiisa leedahay xukuumadda masar xilli dhinaca kale sacuudiga iyo masar ay doonayaan in dalalka carabta ay la qaataan fikirkooda ah in ururka ikhwaanulmuslimiinta masar uu yahay urur argagixiso arrin kale oo muhiim ah oo shirka hor taalla ayaa ah waxa loogu yeero kacdoonka guga carabta ee dhimashada iyo rabshadaha u horseeday meelo gobolka ka mid ah islamarkaana lagu riday madaxweyneyaal saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay kacdoonkaasi ayaa waxaa lagu riday madaxweynihii tunisiya zinal caabidiin bin cali madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak madaxweynihii la doortay ee masar maxamed mursi waxaa sidoo kale lagu dilay madaxweynihii libiya korneel mucamar al khadaafi iyadoo dagaalna uu ka dhaliyey ilaa iyo maanta socda dalka siiriya waxaa kaloo kulankan lagu jeexjeexi doonaa caqabadaha kale ee gobolka horyaalla sida arrinta iiraan oo hadda aad mooddo in xiriirka kala dhexeeya waddamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka inuu soo wanaagsanaanayo tan iyo markii dalkaasi madaxweyne loo doortay xasan rawxaani dadka ka faallooda arrimaha carabta ee shirkan la socda ayaa qaba in dalalka carabta oo badankood ay ka taliyaan xukunno boqortooyo ku dhisan aysan soo hadalqaadi doonin isbeddelada dimuqraadi ee shacabka carabta dalbanayaan ambasador cabdulaahi congo waa qabiir ku xeel dheer arrimaha carabta kuna sugan dalka imaaraadka carabta waxa weeyaan horta dimuqraadiyadda western ka socota carabka ma soconayso way istaalinayaan leanno waxaanay wa soconay dee meesha waxaa xukuma nin nin baa meesha xukuma shucuubtu way doonaysaa dadku way doonayaan laakiinse nimanka xukuma intay ku adkaysan karayaan way ku adkaysanayaan ambasador cabdulaahi congo waxa uu qabaa in shirkan uu ku soo beegmay xilli dalalka carabta ay salugsan yihiin siyaasadda dalka qatar waxaa jira masal carabi ah oo yidha alcarab itafaquu an laa yatafaquu carabi waxay ku heshiiyaan inaanay heshiinin waa masal ay iyagu leeyihiin marka waxa weeyaan iminka shirkan kuweyt lagu qabanaya wuxuu soo wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo arrintii carab xataa khaliijkiiyo qurahaaya markii hore is haystay oo lacag wada haysto oo aan isu baahnayn yaa iminka arrintu haddana ayagii ay kala dhex gashay qatar iyo intii kale dawladda la yidhaahdo muxuu ahaa qatar yaa waxay ciyaaraysaa door iyada ka ka ka weyn marka jalasigiiyo carabta waxa weeyaan oo headhe nimankan yaryare ah qatar intan yari xaggay ku socdeen weeyi yani masalan sacuudiga oo kale wuxuu arkayaa in ay ku samaynayaan challenge iyagu doorka ay ciyaar lahayn ay ciyaaraan xisaabta carabta inay iyagu ku shaqaystaan oo yidhahdaan carabta waa ducafaa iyo annagaa liidgaraynayna marka sidaasay imika u kala jiidaan marka dib loo eego taariikhda shirarka carbeed ajendayaasha laga wada hadlayo waxaa xagga hore kaga jiri jiray colaadda israa'il iyo falastiiniyiinta arrintaas oo ahayd mid carabtu ay fikrad mida ka qabaan laakiin kacdoonka gugi carabta ee bilowday sanadkii labada kun kow iyo tobankii ayaa dabaysha u weeciyey dhinac kale waa kan brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya kana mid ah xubnaha soomaaliya uga qayb gala shirarka baarlamaanada carabta tabcan haddana iyaga laftirkooda ayaa falastiintiyiintii ayaanan haddana laftirkooda oo codkoodii kala baahay oo fatax noqdan dhinacbay maaragtay wax u riixaysaa xamaas dhinacbay si kale wax u dhigaysaa lebnan oo iyada laftirkeeda hadda waa kan awalba gudaheeda iyagana arrimo kale ka jiray waxaa iyadana saameyn qeyb ay ka yeelatay inay iyadana arrimaha suuriya ee xisbullaahi usoo dhexgalo oo wixii oo dhan baa gobolka marka hadda ayaa waxaa qolo weliba amnigeeda iyo dal weliba ayaa waxaad moodaa in kulli mriin shaanuhu yuunihi aakhira marka la gaaro nin waliba camalkiisa ayaa maaragtay ninka kale kasii mashquulinayadii iyo qur-aanka lagu sheegay oo kale inay hadda carab xaalkeeda uu yahay marka dal walba isaga ayaa maaragtay tiisa maaragtay ee isaga la cuslaatay hadda ee mar weliba mid yiraahda maaragtay intaanan kusoo gaarin biyaha iska moos iyo mid markaas xaalad isaga laftirkiisa ee ka dhex jirta halka markii hore culeyska dhan ee wixii laga hadlayaba inay ahaan jirtay qudus falastiin maxaa laga yeelaa israel arrimahaasi lagu rafan jiray hadda wax badan baa kasoo soko maray marka la fiiriyo waxaa laga filan karo in madaxda carabta ay isku raacaan shirkan waxaa suurtagal ah inay isla gartaan jawaab midaysan oo ay ka bixiyaan baahida gargaarka bani aadnimo ee ka jirta syriya oo gashay sanadkii afraad oo dagaal ah kaasoo ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo afartan kun oo qof marka la eego khilaafka waddamada carabta qaarkood ka dhex jira kuweyt ayaa isku dayeysa inta uu shirka socdo inay dhexdhexaadiso sacuudiga imaaraadka iyo baxrayn oo isku dhinaca iyo xukuumadda qatar oo dhinaca kale ah waxyar ka hor intii uusan shirka furmin ayaa amiirka kuweyt sheekh sabaax al axmed al sabaax la arkayay isagoo dhoola caddaynaya oo dhex taagan labada gacmoodna haysta dhaxal sugaha dalka sacuudi arabiya amiir salmaan bin cabdulcasiis al sacuud iyo amiirka dalka qatar sheekh tamiin bin xamed al thani taasoo amiirka kuweyt uu ku doonayo inuu ku gudbiyo fariina in khilaafka carabta uusan sidaa usii buurayn maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi soo jeedinaya ku saabsaneed shir madaxeedka wadamada ku jira ururka jaamacadda carabta uga furmay dalka kuweyt